halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efhamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah saddexyotobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo sagaalyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkaah wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan saacadda afrikada bare xaggiinna waa lixdii iyo barkii aroornimo waxaa dhacday ninka jiifo adinkiu shaqeeyahayay naad shiftoo shaqeeya tagsi wadaa inuu markaa uu midigele qof la joogta qolka deriska kulli waa la wareystay wiil soomaali ah oo lagu dilay magaalada bristol ee dalka waraysi ayaanu idinkugu haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda keer ee muslimiinta maraykanka oo guul ku tilmaantay in saddex qof oo muslimiina ay ku biiraan aqalka koongareeska waxaan kaloo idiin haynaa caymiska baabuurta ee magaalada trono oo la sheegay in ay ku salaysan tahay qaab tokoor ah oo lagu sameeyo dadka deggan xaafadaha qaarkood ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii ee caalamka
dowladda maraykanka ayaa sheegtay goor dambe oo habeennimadii jimcaha ahayd in ay hirgelin doonaan qorshihii ahaa soo saarista ciidamada maraykanka ee ku sugan waqooyiga dalka suuriya kuwaasi oo ku lugle dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee isis sen robertson oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ah ee bentigonka ayaa war qoraala oo laga soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in soo saarista ciidamada maraykanka ay u dhacayso wakhtigii horey dowladda maraykanka oo ay ugu sii talagashay soo saarista ciidamadan waxa ay noqonaysaa mid ku salaysan xaaladaha ka jira dhulkaasi ay ciidamada joogaan gaar ahaana wadaxaajoodida ayn la yeelanayno wadamada bahwadaagta aan ku nahay dagaalkan ma ahan oo keliya mid loo eegayo wakhti gaar ah ayuu yiri afhayeenkaasi waxaa goor sii horreysay dowladda maraykanka ee diiday warka sheegaya in ciidamo laga soo saarayo suuriya oo dalka maraykanka dib loogu soo celinayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kanada ayaa waxa ay sheegtay in dowladdeedu ay si xoogan u aaminsan tahay in xuquuqda dumarka ay tahay xuquuqda bini'aadamka hadalkan ayay sheegtay kadib markii kanada ay magangelyo siisay gabar reer sacuudi ah oo kasoo baxsatay cadaadis ay qoyskeeda ku hayeen rafax maxamed al qanuun oo ah siddeed iyo toban jir u dhalatay dalka sacuudiga ayaa waxaa soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee kanada christia freeland markii ay magaalada toronto kasoo degtay iyadoo kasoo duushay dalka tailand kuna sii siol koonfurta kuuriya kanada ayaa magangelyo siisa alqanuun kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyadoo nolosheeda u baqaysa freeland ayaa sheegtay in magangelyada ay siiyeen alqanuun ay qayb ka tahay siyaasadda ballaaran ee kanada ee dumarka lagu taageerayo guud ahaan caalamka halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee dalkan maraykanka ee keer loo yaqaano ayaa sheegtay in xilli muslim nacaybka ka jira dalkan maraykanka uu dhowaanahanba uu kor u socday in ay hadda guul weyn uga dhigan tahay in muslimiinta ay ku yeeshaan xubno matala aqalka koongareeska dalkan maraykanka oo ay ku biireen saddex xubnood oo gobollo kala duwan laga soo doortay kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda oo ka dhacay gobolka virginia ayaa lagu soo dhoweeyey saddexdan xubnood oo ay ku jiraan laba gabdhood oo noqday haweenkii ugu horeeyey ee muslim ah ee ka qaybgala aqalka koongareeska kuwaasi oo ay ku jirta ilhaan cumar oo asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda sahre cabdi axmed ayaa ka qayb gashay munaasabadaasi warbixintana nooga diyaarisay kulankan waxa uu ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolada virginia maryland iyo magaalada d c qaarkood waxaana hay-adda keer ay sheegtay in taariikhda ay tahay markii ugu horreysay oo tiradii ugu badneed oo dad muslim ah oo saddex gaaraya asal ahaan ay ka mid noqdaan aqalka koongareeska jaylaani xuseen waa gudoomiyaha hay-adda ker ee minnesora waxa uu ka sheegay kulankaasi in doorashada xubnahana ay ku soo beegantay wakhti xasaasiya oo dalkan maraykanka ay ka jirto muslim naceeb si weyn u muuqda maanta markaanka aragnay dadkii muslimiintii sidii loo ugu soo jeestay markii madaxweynaha cusub la doortay haddana waxaan aragnay isbeddel badan oo waddanka ah in dadkii muslimiinta iyagiina ay khasab ahaan u soo kaceen sidii ay u muujiyaan dadaalkooda iyo ka qayb qaaditaanka dowladda iyo xilkiisa marka ilhaan iyo rashiida iyo andrewe iyagu waxay ahaayeen dad muddo ku soo jiray laakiin fursaddani waxay tusaysaa dadka muslimiinta hadday isku tegaan dadka muslimiinta haddii ay dad soo saaraan in ay ka qayb qaadan karaan dowladda ayna ka hor istaagi karaan oona loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dowladda sidii looga hortago cunsurnimada muslimiinta lagu hayo ee runtii maaragtay dhib u keeni karta sida hadda joojinta laga joojiyo dadka muslimiinta ay waddankeena soo galaan oo ay soomaaliya ka mid tahay runtii waxyaabahaasoo kale waxaa loo baahan yahay qof dadkeenna oo kale ah ama muslimiin oo kale ah oo noo doodi kara maantana hadda wax saddex baan haynaa laakiinse waxaa loo baahan yahay saal mustaqbalka inaannu helno dad inaga badan oo sidii maaragtay xuquuqda muslimiinka u dadaali lahayn laakiinse danyarka oo dhan dadka dadka danyarka ee lagu cagatumanayoo dhan dad u hor istaagi lahaa dr sacdiya cali aadan waxa ay ka mid tahay jaaliyadda soomaalida ah ee gobolka virginia ee kulankaasi ka qayb galay waxaa iyaduna sidoo kale ay sheegtay inay tahay wax lagu daydo oo muhiimad u leh in qofkii ugu horreeyey asal ahaanna ka soo jeeda soomaaliya ay kongareska wakhtigan ka mid noqotay waa wax soomaalida muhiim u ah ameerika keliya ma aha muslimiinta keliya maaha laakiin soomaali ahaan qof soomaaliya oo soo baxay kulliganna inaan ku faanno ay noqoto wax mar walba hididiilo ilmahanagana geliya marka waxaan u imid ma aha inaan horey u arkin laakiin mar kale inaan tuso annagana inaan maaragtay u kaalmaynayno mar walba aan saacidayno walba aan rabno inaan ka gargaarno ayadana ay maarata aragta dadkeedii inay joogaan mar walba ayna ka maqnayn inkastoo caawa meeshaan waan ku yareen waxaana keenay waxaa un weeyey soomaali jacayl iyo wejigaas soo muuqda soomaalida ah runtiina waxaan raba inaan ka faa'iidaysto soomaali kasto macno male meelaad ka timid qiimo ma laha qabiilaad ka dhalatay wejigaas soomaaliga in la arko yaa muhiim ah sababtoo bakistaanka hindiga carabta meel kastoo istaagaan dadkooda carab baa soo muuqato markaan arko waan yara masayraa qoysas kala gedisan oo asal ahaan ka soo kala jeeda dalal kala gedisan iyo carruurtoodaba waxa ay qayb ka ahaayeen kulankaasi rofeor caltaf xuseen waxa uu bare ka yahay jaamacadda howard university ee washington d c waxa uu ka qayb galay kulanka isaga oo sheegay intani ay u tahay tusaale fiican carruurta maraykanka ah ee halkan ku dhashay kuna
koray one daughter. We wanted them to see that when somebody stays strong, not only to their faith, but to the idea of justice, that Allah opens doors for them. And we halkan inaan maanta joogno waxa ay nooga dhigan tahay wax weyn waxaan keennay cunugteenna yar oo toddoba jir ah waxaan leenahay wiil kale laakiin gabadhaan ayaan keennay waxaan rabnaa inaan aragno in qofka uusan u noqon qof adag oo keliya waxa uu aaminsan yahay laakiinse uu qof adag u noqdo cadaaladda markaasna alle ayaa albaabada u furo waana taas waxa ay samaysay walaasheen ilhaan cumar waxayna tusaale hormuuda u noqotay dad badan sidoo kale xubnaha koongareeska ee ku biiray aqalka koongareeska sanadkan oo ay ka mid tahay ilhaan cumar iyo rashiida daalib ayaa iyaguna ka hadlay kulankaasi waxaana ay sheegeen in keliya ma ahan muslimiinta eh ay cod u yihiin dadka aanan cod ka haysanin sida ilhaan ay sheegtay oo kale xubinta saddexaad ee kulankaasi isna ka qaybgalay ayaa ahaa andra carson oo isna laga soo doorto gobolka indiana waxaana dhammaan xubnihii ka hadlay goobtaasi ay sheegeen sida muhiim ay ugu tahay dadka muslimiinta ee dalkan maraykanka inay helaan cid u matashaa islamarkaasina cod u noqota marka ay timaado aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka waxaa kulankaasi looga hadlay sidoo kaleeto xanibaada saaran dhowr wadan oo soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan maraykanka ujeeddada hay-adda keer ee u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee usoo qabanqaabiso kulankaasi ayaa intiisa badan ahaa soo dhoweynta xubnaha sanadkan uga qaybgalay koongareeska oo ay ku jiraan laba haween ah oo midoodna ay soomaaliya kasoo jeedo asal ahaan warbixintaasina sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan wiil soomaali ah ayaa jimcihii lagu dilay magaalada bristol wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray bashiir cabdulaahi waxaana la sheegay inuu dilkaasi u geystay nin kale ooy guri wada deganaayeen sidoo kale waxaa toddobaad ka hor magaaladaasi lagu aasay wiil kale oo uu dilay nin ay isla guri deganaayeen haddaba falastiin axmed iimaan ayaa dilalkaasi waxa ay ka wareysatay cilmi xaaji qorey oo ka mid a waxgaradka magaalada briston ugu horeyntiina waxa ay weydiisay dilkii ugu dambeeyey iyo goorta uu dhacay jimcihii ko iyo tobankii u dhacay marka inay wiil yaroo cilmo adeernahay oo bashiir cabdulaahi la dhaho oo holan ka soo guuray magaaladan degan taxi ka wada huubar nin asluub fiican ah nin shicib dadka jecel yihiin dhalinyaro ah shan iyo labaatan nin aan ku qiyaasay inay tahay iyo lix iyo labaatan akhlaaqdiisana fiican iskaga shaqaysto magaalada maaragtay nala deganaay muddo hadda saddex sano ku dhow habeenkii uu shaqeeyahay taxi oo wadaa uber wuxuu la degay nin tagsila hore u ahaa jiray maaragtay xoogaa guriga la degan guri oo asiga leeyahay kii jaaray oo kansulka uu leeyahay qol ka deganaay marka annaga waxaa nagu waagigu noogu bariyey afartii galabnimo ayaa waxaa dhacday ninka jiifo habeenkii uu shaqeeyahayey naad shift oo shaqeeya taxi wadaa asigoo jiifo inuu markaa uu midi geliyey qof la og male qof la joogto male qaylama ka dhicin qolka deriska kulli waa la wareystay
marka yaa booliiska wargeliyey sidee lagu helay xogta dilkan waa soo baxayey ninka markuu dilay wuxuu soo aaday magaalada xaafadda xaafad kale oo istan la yidhaahdo wuxuu u tegay gabaro abti u yahay wuxuu yidhi waxaa soo dilay inanka ila deganaay ayaa soo dilay sidaasi marka booliiska u wacday sidiiyaa lagu qabtay booliiskaa la geeyey annaga habeen hore ilaa sakdi dhexe meeshaan taagnayn booliiska baaritaanay ku jireen shalay noo ogolaadeen markay qaadeen ay geeyeen magaaladan bristol meel miidka la geeyo oo elboorka agtiisa ah shalaa marka waxaana kasoo tusa wejigiisa keliya si aan u annaga nafteena waliba noo hayo inuu waweyne inuu wiilkiina yahay inuu qof kale yahay arka laakiin faahfaahin kale oo sii baxsan way noo diideen dhaawacyihi gaarina ma tusin madaxa waxaan ka aragna madaxa inuu ka qalnaay wejigana laga tusay sidaasuuna miidka hadda u yaallaa meesha marka marka ninka la tuhmayo inuu falkan geystay ma sheegay sababta uu wiilkan u dilay ma jiraan xogo hoose oo aad ka helaysaan wax ka dhexeeyey oo alla abuurtay oo maaragtay weli waa isku ficnaayeen ninkan wiilkan dhalinyaro waa ninkan waa nin konton iyo santa jiro konton iyo toddoba konton iyo lix konton iyo shan ku qiyaasnay asiga caawi jira xataa oo raashinka u karihayay saaxiibay ahaayeen qadirta iska dhacday wax qala cunugaanu cunug edab leh ama dhibaato keesa kara ama ma ah cunug aada u fiican oo dadka jecel yihiin waaye cunug afgaaban waaye nin shaqaysto waaye ajashaa iska timid wax dhex maray qofkii hadduu dhaawac ahaa lahaay oo markaas uu sheegi lahaa wax dhex maray cunugii waa dhintay miidkiisa meesha laga qaaday maaragtay qof la joogta ma jirto ninkaana waa ninkii markuu dilana boliiska qabtay faahfaahin kale marka wiiga soo socdaa kulley maxkamad la saaraha la yidhi ma gara karno wax dhex mara laakiin waxaa u badan taha oo laisku raacay inayna waxba dhex marin ajisha iska timid ninkaana xoogaa nin marka horena dhibaatooyin badan geystay waayo boliiskana ay og yihiin magaalada waxaa la sheegay dhinaca kalena toddobaadkii horena in qof kale lagu dilay oo laba qof oo sidoo kale guri isla deganaa is dileen maxay ahaayeen kuwaas ayagana waxay ahaayeen laba wiil oo isku reer ah oo hal famile oo saaxiibo ahaay oo isku meel deganaay ayagana waa isdileen laba bil ka hore ahayd waa wiigga hore ayaga aan soo aasnay asigana aa la aasay oo magaalada bristol ka dhacda ayadana laba ninoo family ahaayeen yarkaas kii kalena waa dowladda gacanta ku qabatay waa la xukumay kana weli waayo maxkamadiisa beri ama beridnama wiiga weekendiga dambe ina dheheen maxkamadda mandayda la gaaro marka inankana weli meedkiisa waa noo yaalaa aya annaga waxaan sugaynaa brocesski la maraayay marka maadaama soomaaliya ma ahayso maaha yurub aan joognaa markii oo qof dhinto waxay qaadataa mar mar laba bilood mar saddex bilood mar bil mar wiig mar la ogaa marka waxaan dadaalaynaa marka si aynu bacdamaa ninkii dilay gacanta ku haayaan inaan aasano oo maaragtay amiidkiisa meesha kasoo baxsano o aasano marka arintaasaa ka dhacda walaashay marka ma iswaraysateen soomaalida meesha degan sababaha keenaya dadkan isla degan ee aan dhibaatada u dhexaynin ee isdilaya ilmana ma aha labada kiisba hadda labada dhacdaba dadka waa dad waaweyn dadka ku lugleh ma waxaa isleedihiin xanuuno dhanka dhimirka ahaa jira oo bulshada aysan bannaanka keenaynin maxaa keenaya dilal kasaan ah wallaahi walaashay dadka horta waa surwaal shaata laska wataa oo dadkan waa meesha stresskeeda iyo dhibaatadeeda iska taalo ma dareemayo laakiin waxa meesha hadda u badan waa runtaa waaye caruur yar yar oo hadda isdishay oo oo la dhihi karo ilmanimada keentay iyo dhaliiranimo ma aha waa dad waaweyn labada dilo hadda dhacay ajishaan iska dhacday dadkan abaayaba iyo maaragta ama yurub jooga ama maraykan jooga dhibaatooyinka soomaaliya haddaana dhibaato badan aan lagu haysato arrintaas marka si marka hadda abaabulaan wadna xataa annaga odayaashii haddaan nahay dhaqanka oo magaalada bristol oo soomaalidana aan ka fadhiisanno aan arrintan aan ka tashanno si ayna arrintan noogu soo naqanin intii aan abaabulka wadnaba arrinta haddana ilaahay amarkiisa ee dhacday marka inaanta soomaalida wacdigelin ku sameyno oo arrimahan aan hataa dadka dhalinyarada ay meelaha ay degaayaan ama yurub kasoo guuro ama meelaha kale kasoo guuro maaragtay qaabka dadkii la degaayaan iyo sida ay yihiin layska warqabo layska wareysto nin walba familkiisa aan kala xiriirnaa hadda isku daynay marka dhib badanaan la haysa soomaaliya haddaan nahay meel walba adduunka ka joognana waa saas abaya laakiin khaasatan magaalada bristol waa waa waa waa markii labaadoo afarta isdilaan iyo gabar kale oo iyo laba gabdhood oo ayagana la dilo nimankooda ay dileen oo oo laba sano ka hor iyo sanadka ka horreeya ayadana ka dhacday magaalada bristol abay cilmi xaaji qoorey oo ka mid a waxgaradka magaalada bristol ee dalka britain ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka falastiin axmed iimaan goordhow ugu warramayey
aroor wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan dowladda gobolka ontario ee dalka canada waxay samaynaysaa ra'yi ururin la xidhiirta lacagaha caymiska baabuurta si ay wax uga qabato dhibaatada bulshada ay ku qabaan lacagahaasi laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah iyo dadka qaar ayaa rumaysan waxa dowladdu ay wado in ay tahay waqti lumis wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada toronto dowladda gobolkan ontario ayaa bilowday ra'yi ururin ku saabsan dhibaatada lacagaha caymiska gawaarida gobolkan ontario oo lagu sheegay inay tahay kan ugu qaalisan guud ahaan dalkan marka laga soo tago gobolka british columbia ra-yi ururinta ay dowladda gobolkan ku sheegtay inay socon doonto ilaa shan iyo tobanka bisha dambe ee february xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ontario n d p oo uu ka tirsan yahay xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ee york south weston ayaa in muddo ah waday sidii wax looga qaban lahaa lacagaha ceymiska gawaarida oo xaafaduhu ay ku kala qaalisan yihiin iyadoo xaafadaha ay soomaalidu degan yihiinna ay ka mid yihiin kuwa ugu qaalisan xildhibaan faysal xasan oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaan marka hore weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin arinka ay wado dowladda gobolka iyo tii ay horey u wadeen isaga iyo xisbigiisa dhibaatada jirta waxa weeyaan dhibaatada taagan waa la ogyahay uma baahna daraasaad iyo waqti lumis iyo in dib hadda la yidhaahdo dhibaatada jirta ayaynu dadka weydiin doonaa waxa ay tahay waynu ognahay waxaa jira midabta koor ku salaysan dadku xaafadda ay degan yihiin xaafadaha qaarkood waxay bixiyaan caymis ayay helaan jaban laakiin xaafado badan oo ay ka mid tahay xaafadeena york south weston waxa weeyaan dadku waxay bixinayaan toddoba boqoloo dollar shan boqoloo dollar bishii iyagoo ah dad wadis wanaagsan leh lehna taariikh wadis wacan taa waxa weeyaan marka waxaa loo baahan yahay waxa weye sida anugu aanu baarlamaankan aanu ku doodnay dowladan hadda taagan ee uu hogaaminayo ford conservativeskuna in ay kasoo horjeesteen waxa weeyaan in la joojiyo midabta koorka ku salaysan caymiska xaafadda aada degan waata xildhibaan faysal dad badan waxay isweydiinayaan haddii dowladan xisbigan maxaafidka ee conservativeka ay ra'yi ururin samaynayaan oo dadku dhibkoodu marka ay gudbiyaan ugu yaraan percentage intay doontaba ha noqotee ay ka dhimayaan taa maxaa ku jaban taa lama haad arrinta ay ka hadlayaan maa waxbaanu dhimaynaa oo intaa intaasaanu dhimaynaa ma ay laha waxay leeyihiin dhibaatadii laftigeedaanu garanaynin waxaanu doonaynaa dadka inaanu wareysano oo aanu u dirno shabakadaha si ay markaa ay uga jawaabaan daraasaad aanu soo ururinay su-aal baanu weydiinana waa ka jawaabaynaa kadibna waxaanu go-aansanayna dhib inuu jiro iyo inuusan jirin taas waxa weeyaan jahwareerin iyo waqti lumis iyo iyagoon doonayn inay wax ka qabtaan maxaa yeelay anagu xalkii baanu tilmaamnay dhibaatadu waxa ay tahayna shacabku laftigoodu way ogyihiin oo ah in dadka lagu hayo midabta koor ku salaysan xaafadda ay degan yihiin dadka qaar oo ku daalay bixinta lacago badan oo ceymiska gawaarida ah waxay soo dhoweynayaan cid walba oo wax ka qabanaysa arrinkan walow ay suluugsan yihiin waa kuwan nuurdiin maxamed dowladda ontario weydiinta dadweynaha ay ku wadaan maaragtay ku saabsan ceymiska gaariwadista ontario aad baan u soo dhoweynaynaa waayo qiimaha oo ceymiska ah oo gobolkan ontario khaasatan toronto aad buu u sarreeyaa marka independent dadaalkaas waday marka xisbi walba oo maaragtay oo wado dadaal lagu dhimaayo ceymiska ah aad baan usoo dhaweynana laakiin waxaa jira kuwo kale oo rumaysan in xisbiga muxaafidkaa ee haya talada gobolkan uu marin habaabinayo bulshada iyagoo meesha ka saaraya dadaalka ay wadaan xisbiga n d p ama ay u samaynayaan arrinkan cadaadiis ay kala kulmayaan axsaabta mucaaradka waa kuwan cabdifataax xasan axmed cabdifataax sate iyo ayaan cumar qolooyinka conservativeka ee gobolka haystana waxay rabaan inay dadaalkaas ka hortagaan oo meesha ka saaraan oo marhabaabinna dadka ku sameeyaan ayagoo dhahayo raayi ururin baan sameynaynaa oo hadhowdii dambe waxay rabaan inay dhahaan waxbaan ka dhinnay dadkii oo bercentage oo isla wada mida arrintaasna arrin maarata bogsinaysa maaha dhibaatadii jirtay meesha aad tiilay qolooyinkan indabidana maara dadaal aad aad u sareeyay maarata ku jireen arrintan dowladeena ontario suubinaysa oo ah ra'yi aruurin ku saabsan caymiska baabuurta waa arin aad iyo aad iyo aad aan u riyaaqnay islamarkaana aan u malaynayna inay ka dambeeyaan xisbiga n d b waana arrin aan soo dhaweynayno waana arrin aan ku faraxsannahay inay ogaadaan dhibaatada loo qabo in baabuurta caymiska lacagta laga yareeyo dhibaatada caymiska gawaarida waa mid in muddo ah dadka reer ontario ay ka cabanayeen xildhibaan faysal xasan ayaan weydiiyey waxa uu xalka noqon karo xalku wuxuu ka imanayaa baarlamaanka ontario iyo queensbark oo ah shaqada maaragtay caymiska ka shaqeeya gobolkan sharciga gawaadhida iyo gaadiidkan qofka gaariga wadaay waxaa lagu khasbay gaarigiisa marka uu marayo wadada inuu caymis haysto marka dowladda waajib ka saaran waxa weeyaan in dadkii laga daayo shuruucda noocaas ah ama la keeno qawaaniin dadka caymiska u sahlaya inay ku helaan lacag jaban annagu weli waanu doonaynaa dowladan inaanu u sheegno sida saxda iyo warka saxdaa ee loo baahan yahay in la sameeyo xisbiga haya talada gobolkan ee muxaafidka ah waxay sheegeen in xisbigii iyaga ka horreeyay ee liberaalku ay ku guuldaraysteen wax ka qabashada lacagaha ceymiska gawaarida oo ay hadda iyagu isbeddel samayn doonaan laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee n d p ayaa aaminsan in dadaalka dowladda gobolku uusan meesha ka saarayn faquuqa iyo cadaalad darrida ku salaysan lacagaha ceymiska gawaarida ee loo eegayo qofka xaafadda uu degan yahay xuseen nuur xaaji v o a toronto
waa hagaag subax wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha falastiin axmed iimaan ayaa waxay kala sheekaysatay maxamuud mascade
maxamuud mascad hadda cabaar aad horyaalka ingiriiska kasoo sheekaysa laakiin hadda waaba dhex joogtahay bal nooga waran kulamadii horyaalka premier leaga sidee u socdaan falastiin aad baad umahadsan tahay waa sidaas aad sheegtay garoomo fara badan oo isku dhow dhow oo magaalada london ku yaala ayaan shalayto marba dhinac u marayay laakiin waxyaabaha aanan wanaagsanayn ee magaalada igu soo dhaweysa waxaa ka mid a in kooxdii arsenaal guuldaro xanuun badan la laqsiiyey oo kooxda kale isla magaaladan ka dhisan yihiin oo gurigeeda westham ku wada ciyaarayeen iyo arsenal hal gool iyo waxba lagu awood sheegtay ciyaaryahan weliba da-yar oo qadka dhexe ka ciyaara oo la yihahdo rice oo kooxda manchester city ee lacag aada u fara badan ku doonayso oo laleeyahay ciyaaryahankan fernandinho ayaa la rabaa in kooxdu ninkaasio hadda laleeyahay waa uu sii gaboobaya inuu u bedelo ayaa gool qurux badan arsenal ka dhaliyey taageerayaashoodii oo qalbi jabsan oo aan faraxsanayna garoonkii london stadium ayay kasoo huleeleen oo saddex dhibcood ayaa macalinkan ee kooxda kubadda cagta ee arsan venger lagu bedelay emry aad moodaa inuu isagu maalmahan guuldarooyin la tiicayo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyana buta waxa ay kaga baxsatay kaga baxsatay brighton of albion kulan adag ayaa guriga brighton lagu ciyaaray falastiin ay gool rigooraha ayaa loo dhigay oo maxamed saalax uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee liverpool banley ayaa iyaduna waxa ay darbi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee fulham oo iyadu weliba goolka la hormartay laakiin laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyey cardiff city harrisfield town ayay bareja isku celiyeen watfordna waxay laba iyo hal kaga badisay kooxda crystal palace hase ahaatee tiro taale-eg kooxda southampton ayaa lester oo gurigeeda joogta kaga badisay marka kulamadan ayaa waxaad moodaa in horyaalka waddankaas ingiriisku haatan uu aada u soo adkaanayo dhinaca kale ciyaaraha f kaabka ayaa iyaguna toddobaadkii lasoo dhaafay socday marka heerarkii kooxuhu ay kala tegi jireen kuwa serbida u cararaya iyo ka cararaya iyo kuwa doonaya inay horyaalka qaadaan ama kaalin wanaagsan ay tagaan ayaana si adag iskaga hor imaanaya falastiin mascadde intaad london tagtay waa hubaa inaadan ciyaar la-aan ahaan doonin ma kuwii horead ka qayb gashay mase kuwa soo socdaad ka qayb geli doontaa oo aad daawan doontaa ciyaaraha
horta waan nasiib badnaan lahaa haddaan kulankii maanta ka qaybgeli lahaa arsenaal haddana si nasiib daray u ahaan lahaydoo iyadoo laiga badiyo kooxday daawanayo inkastoo garoonka imaarateedii maanay ku ciyaaraynin macno badani ma lahayn garoonka weyn ee wimbale stadium oo dabcan ah garoomada ugu faca weyn ama ugu taariikhda wanaagsan ee dunida ayaa caawa kulan xiiso badan falastiin waxuu ku dhex marayaa labada kooxood ee manchester united iyo tottenham hotspur labadan kooxood anigu midkoodna taageero uma ihi laakiinse waa fursad wanaagsan oo laba isu awoodow ciyaar macaan soo bandhigaya marka kulankaasi ayaan doonaya caawa inaan garoonka wimbale ka qayb galo sidoo kale waxuu kusoo aadayaa xilli manchester united ay shantii kulan ee macalinkan cusub ee olgana solshire uu qabtay ay soo badiyeen inkastoo lahaa kulamadaasi kooxa aan sida u awood badnayn ayuu kusoo aaday laakiin kulankii tijaabada ah oo awoodda manchester united ee macalinka cusub lagu hubinayo ayaan goobjoog u ahay cabdiraxmaan yabarow iyo axmed cali sheekh haddii laga badiyo ma aqaan waxay samayn doonaan habeendan garoonka dhexdiisa markaad tagto sawiradana usoo dir fariinna usoo qor
waa kaas aada umahadsan tahay maxamuud mascade
kaasi waxa uu ahaa waryahayaga maxamuud mascadeeh oo xubintii ciyaaraha falastiin axmed iimaan ay kala sheekaysanaysay wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha markanna ah waa dhinacii heesaha iyo hal u k
somaalidugeed macaan dhabaho jacaylku gadaasha weeyaananoo gabadhnimo xishoodu aho uwada goxariiro oo dhaqanan gayaankayadii iga kaa doortee hadmaan guri guriyag leelaaye uwadagoxariiro oo dhaqanan gayaankayadiiga kaa doortee adnaan guri guriyag leelaaye garashani rageed go'aan qaado gadiga dhaluga sugedi mooweye kurtida odaygiyo hagaadha wax karad jacaylku intuu nagaagixine garashani rageed go'aan qaado gadiga dhaluga sugedi mooweye kurtida odaygiyo hagaadha wax karad jacaylku intuu nagaagixine
codka macaan ee hani u k ayaana gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya sahar cabdiaxmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inuu joogay ilyaas gabayaahu intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
muqdisho soo gaadhay maanta ee jacayl maraga maraga iga hoanoo garanay kortii la helo kabeeg dunidaba goclaanku maro muqdisho soo gaadhay maanta ee jacayl maraga maraga iga ho garashani rageed go'aan qaado gadiga dhaluga sugedi mooweye kurtida odaygiyo hagaadha wax karad jacaylku intuu nagaa shine garashani rageed go'aan qaado gabiga dhaluga sugeedi mooweye